degmada guubidle ee gobolka banaadir yana maamulka gobolka banaadir kashidiki xarun la ka maarayi doono wasaqa bulaada ee magaalada muqdisho goobtan oo lana dhisa doona qaab casriya yaa shal saara doonta biyo iyo wasaqa walibana hankureen shidhiga ku hadal ee guddoomiyaha degmada guubidle ee gobolka banaadir cabdulaahi nuur uusan aan mahanagay maamulka gobolka banaadir waxaan u mahadcelinaynaa maamulka gobolka banaadir oo mashruuc loo baahnay ummadduna u baahneed maantay usoo diyaargaroobay inay fuliyaan sida aad ogtihiinna mashruucan mashruuc ummadda gobolka banaadir degan ay u baahneeday oo dhib badan uu ka heestay waaye waxaan aaminsannaha culays badan oo ka jiray xagga badda haddayna qalaheedoo wasaqda lagu shubi jiray iyo booyadaha oo markay wasaqda soo qaadaanba meeshay doonaan u islaahiin firaaqa waaye isaga shubi jiro bulshadu dhib ku qabtay intaasba in laga dhammaantood laga kaaftoomi doono agaasimaha nadaafadda oo bilyahnagoobka ee gobolka banaadir maxamed oo dhinishay ku hadalyana ka amaray shirkadaha iyo baabuurta qaada wasaqa dareeraha eh inay kashabaan goobaha ismaamulka ngasteeyi
sanawaadkii u dambeeyeyna dhibaato xoog leh ama dhibaato weyn lagu qabay bulaacadaha iyo biyaha wasakhaysan ee magaalada laga qaado oon si saxa loo maalay karaynin qaarkoodna jidadka iyo laamiyada dhibaataynayay inta badanna badda lagu shubaayo oo lagu wasakhaynaayo duqa magaalada ugu mahad celinaynaa oo arrintan fikir dheer kadib ka qaatay go'aan ah in badda la wasakhaynin oo biyaha wasakhda badda lagu shubin loona sameeyo meelo lagu maalay kareeyo oo lagu nadiifiyo oo berkado iyo halkan looga dhagax dhiga maanta laga bilaabo maanta waxaan rabaa marka intaas markaan ka gudbo inaan baaq u diro ama amar u diro shirkadaha wasakhda qaada ee bulaacadaha iyo boosaneerada waxa laga soo qaada qaada ee badda ku shubo maanta laga bilaabo waxaa loo dhagax dhigay meeshii loogu talagalay dowladda hoose u dhagax dhigtay in halkaan ay u astaysan tahay wasakda magaaladana la keeni doono halkaan gubadley deegaanka gubadley degmada degmada gubadley halkaana dowladda hoose u astaysay intii laga gaarayana waxaan rabnaa maadaama duqa oo mamnuucay in badda lagu shubo in la geeyo halkii marka hore aan ka soo rabnay ee godkii qashin weyne in la geeyo laga bilaabo berri shirkadahuna ay sidaas u ogaadaan markay iclaamkan ay arkaan inaan la geynin jaziira hadda loo qaadaa baddaa lagu shubaa waa mamnuuc amar ka soo baxa duqa magaalada laga bilaabo berri waxaa la gey doonaa booyadaha wasakda wado deegaanka degmada gubadley godkii hore laga goy jiray gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale yana faahfaahiyey mashruuca uusano sidoo kale amara duldhiki shirkadaha iyo shakhsiyaadka qaada wasaqa bulaade casriga ah kadibna mashiinku uu samayn doono inuu meeshaaqeeyo wasaqda iyo biyaha biyaha oo lainfaanax halkii la odhan jiray qashin weynaha oo hore lagu isticmaali jiray oo haddana laga diyaariyey god weyn oo boosaneer ah halkaasi lagu sii shubo laga bilaabo biritoole sidoo kale waxaan rabnaa inaan ogeysiinno dhammaan shirkadaha ku howlan cid alla ciddii ku xadgudubto hawshan iyada ah in laga qaadi doono taxabada ku habboon dhammaan shirkadaha soo qaada ee booyadaha matana iska leh haddii ay kushubaan meel aan ahayn meesha loo asteeyey in ismaamulka dhammaanayo in gaariga ay wataano lagala wareegi doono dowladda hoosena ay iyada ay gacanta dhigi doonto sidoo kaleente dhammaan daaraha waaweyn iyo shirkadaha ayaga laga soo qaado ayagana uu ku dhici doono ganaax la mid ah ganaaxa asiga ah waxaan farayaa agaasinka guud ee nadaafadda agaasinka waaxda bulaacadaha iyo taliyaha taliyaha ciidada gadaalada deegaanka dhammaantood inay ku gutaano waajibaadkooda islamarkaasina ay sameeyaano kormeer iyo koontool joogto ah oo laga xisaabtamo ciddii ku gudubto arrimaha aan horu soo sheegna